bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfayla dhegeystayaal ka dhowaada qodobada warkan hamiinima idaacadda warsasiinhayta munaasabad la kuxusaay lama sano guuradii ee ku wareegatay markii la dooraday shariif xasan sheekh aadan oo xalay la ka qobaday magaalada baydhaba madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadalay abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed hay-adda culimada soomaali umar kaled baaqan darti bulshada soomaaliyeed guddiga xaliyowka khilaafada dowladda soomaaliya weybaya ku hadalay isqaababsigan dhexay musharaxiinta ergooyinka xukuumadda soomaaliya u faahfaahiday doorashada manko hoosa guddiga doorashooyinka dalka soomaaliya u ku hadalay ilaaliyowka xuquuqda musharaxiinta maamul goboleedka puntland oo amara duldhegday hay-ado samafalka ambasador faranse madeer oo sheegay intii uusan baahnin sagaal kun oo askari maraykanka oo yeena taageertay cunaqabateynta hubkee la saarhay suudaanta koonfureed ra-iisul wasaaraha jabaan oo la kulmi doona trump u n oo australia ka eedayti xadgudub ku dhan ee qaxootiga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhawonsadayaal hamiin fayla hamiinamo jimaayo uu sabtana galahayta taariikhdan iyo ka eedanta dumiisiyeedka bilo nofembar sanadka lamada kun tumilataa ka dhowaada warkii ofisanga munaasabadda ku xusaaya lama sano guuradii ku wareegatay markii la dooraday shariif xasan sheekh aadan iyo weybaa xalay ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya faahfaahinta warkan faysal dhaay xuseen iyo ninghaya xaflad seher salelaan agaasimi oo lanka dabaaldegay sanad guuradii lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba halay ee ka dhiiday magaalada baydhabo ee runto gobolka baay xafladii weliba ku qeyb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamanka iyo wasiiro ku tirsan dowladda dhexe iyo ahaan koonfur galbeed odayaal ururada bulshada qeebo iyo shil gedisan fanaaniin iyo hobadni kaalin hayso la ka ammaano dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gebagabadii xafladii weliba isu ku hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasano sheegeedan waa in isu ku hadalay muddadii lamada sin isu jari maamuljey walyaabay isun qabsoomay sida ammaanka reedan dhisowka iyo siyaasad dalka saas oo kale shariif xasan oo hadal jeewadii weliba isu ammaan hanjiyada ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed oo dagaalka adag oo kala jaran harakada al-shabaab gaar ahaan haanka dagaalamaha degmada tieglow ee gobolka bakool qofkana wuxuu islaamaysana jarsada madaingiliizi inuu isu surumool ku faday runtii walguu ma gobana laakiin garguurasho iyo ka jarna haddana alxamdulilah surugni wayna rajeeyay inay reer koonfur galbeed horon dareeri doonaan dhammaantii umay balaa reer koonfur galbeed haani hadi dalka roogi ihaanay dibadda roogi ihaani ololaka jari ihaanay dhamadii boyleha reer koonfur galbeed hambali oleha runtii weliba waa digeeka ciidan u sunay weliba roog laley la reebo usu baho era cadowgu ma fiirsado karo sharaf eedeeda wuu ciidamadaas meel bay roogaan saraakiisha iyo dabliidaba mahadnage wayna lahaa guulaysaasan cadowga inaysan dili kortan tustan qoriga in habad ku dhiyaasa aragdan waysan rajeey inay sinay dadka iyo dalkiin horaysataan wadan dadan la-anayn dhimana wadan la-anayn dhaawacno wadan la-anayn oogno muxurawow sharafna meelo ummado qiimaha badan walaanogin ee gabhoogin ee waalidiitin ee isin in isin sharaftiyo sheentan xurnimadiyo sheentan karaamadiyo sheentan isisin kusugahayaan isin ilaahay sin abaalgude maamulka koonfur galbeedna mehelmaama doona anta cadowga in la dirirsan diyaarsan runtii walaalayaal hortay rogna maalin oo runtiideena qiimo badan dhib badan allaha mari insha allah dhib reed iyo dheef jarta leedahay marka koonfur galbeed walan rajeeyey guulaan rajeeye runtii dhammaan odayaasha dhaqanka ka horeeya iyo maamulka iyo dadweynaha reer koonfur galbeed dhammaantiyo iyo siyaasiyiinta reer koonfur galbeed runtii iilanka mahadnage dad badan a runtii meelaha ku jeysad gaar ahaan barlamaankii hore federaalka runtii way baalaa xibnayo iidanka mahadnagaan way jaree lan adoo wal haysata walka sii kii ziyaadii leh laakiin lanki adoo walan haysana walka sii
dhinaga kale madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan oo sheegay in waliba usabaag usan diray dhallinyarada ka jaran harakada al-shabaaba dhallinyaradii tadan walyaalaan baahanayn iyo runtii iyoyoona iyo yoona intii la sheegay runka alen walayo rugmee dhalinyarada weliba lenaa andhaladeen soomaaliya andhaladeen dhalinyarada gaar ahaan reer koonfur galbeed oo la qaladi dadkin iyo dalkin iyo diintin hangnagada wala qaladkibadu xumaantii lukooyan qaban waliba siin taraa in wala tara doonan toonma jara doon adduunyan walma ku le aakhiran walma ku le laa adduunye aakhir walban ku le inanka daba noogdeen dowladda soomaaliyeed iyo caalamkuna la kaashadaana cafisa siin warsadaana walsan cafiye dadkii wahaa ku nagadaa jidgooyada iyo rafaadka diinta muslimka jidgooyada eeda warhun sheegay jidgooyadaisan wadaan ummadan oo isan xabsayka haytaan dhibaatee haytaan wallaha meel kasta yaalanaha ku taba lehno runtii wayba lehnaha dadka shabaabka fikirka shogshaqeeyo shabaab walfaylaha dhalinyarada kajeeda alkhushaasha leraha shabaab eh alkhushaasha halaha ku taboy walayo walahaayaan wala jaramee runtii xafladii weliba ayaa gabagabooday toddoba sahminima welina joogaga xafladus haay ku eedan fayla dhinaga kalena madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya weyba uusuku hadalay abaaro ku jaran deegaanada koonfur galbeeda abaaruhiiyo weyballeku dareemahayo deegaanada qaar ee maamulka koonfur galbeed weybana arrintaas markiin ku horeytay ku hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynagiyo weybows sheegay inti deegaano ku tirsan koonfur galbeed iyo ka dhibaataysanyaen shacabka ka nool haanasoyo ka tirsanayeen dalagyadahan ku gohaay beerasho shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weybosa baaqki eedan antilan gurmada shacabka ka dhibaataysan gobolada soomaali gaar ahaan gobolada koonfur galbeed daray hay-ad samafalkii dowlada dhexe uusonan sheegay inti waa lukuqobada dhibaatooyinka nolol xumada ee ku jiraan deegaanada qaar ee koonfur galbeed oo laku dareemaha intii ku jiraan abaara abaarto la dareensadeen ilaahay la hortoog ilaahay weli ku sugan inta ilaahay abaarta noo qabado waar iyo col iyo cudurba lagu dhaawado marka intaas weliba ilaahay ku magan galaan ilaahay weli ku suganay inay abaarto ilaahay isunoo qabado caalamkan weliba kulinaha inay laha kaalmay oo muduntanay oo dhibaatooyinka shabaabka haaye haddana jidito ku goyneen rafaadka lakahaaye haddii rooblaan iyo dhibaatadheeda inay lakuwarqaban laha kaalmay daawo iyo wababalon baahaya inay laha insha allah biidnillahi alkariim ilaahay weli ku tuganaha in ummadan ilaahay roob sii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo weyba uu socodseen daray culimada odayaalka dhaqanka bulshada koonfur galbeed uu soonan ka baaqayntiyo maalinta isniinta iyo sameeyaan hanis bambahow laka tugow ilaahay taasoo ee inti la hela nimcadiisa reer koonfur galbeed dhammaantay oo weliba faraane roob dooma faraan maalintii siintaha dareerta reer koonfur galbeed weliku codsigaane culmada meelkaskeeda roogaan inay salaadilita kugu jira roobdoonkana la tukada ilaahay la tooga bannaanka laabaha in ilaahay roobna sii iyo caafimaad i nabad taas ayay runtii iyo faraana meelkaskeeda roogaan biidnillahi alkariim
deegaano ku tirsan gobolada bakool iyo shabeellada hoose iyo haddaweyba laku dareemahayaa xaalado abaareed taasoo sheentintii la waaye roobabkii guugahaaye hay-adda culimada soomaaliya weybaya mar kaleed baaqan dartay bulshada soomaaliyeed iyo onanka baaqdintiyo sameeyaan banaanbax roobdoonge faahfaahinta warkaas weyba nin hayte zaare suleymaana hay-adda culimmada soomaaliyeed ee markale weybay ku hadalay abaaro ku jiran gobolada qaar ee dalka iyo roob la-aanta guddoomiyaga hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh axmed salaad oo geeka marto ka haay barnaamijka toosan ku dareeri warbaahinta qaranka iyo weysu sheega intii markaliyo ka nagaayaan baaqiyo khasaareen wasaaradda awqaaftii hay-adda culimmada oo ka eedan intii markale la tukada salaad roobdoonge weysu sheega in magaalada muqdisho iyo gobolada qaar ee dalka iyo haddo ku gubdahayaan roobab balse wili inkugubana gobole qaar abaaro siwiing aan ku jaran sheekh axmed salaad guddoomiyaga hay-adda culimada soomaaliyeed yasaas oo kale way sheegeen intiya muhiima tinti ilaahay la tuuga sidiisu markaas ninku qaada abaaro haddana hayan yaari guddoomiyaga hay-adda culimada soomaaliyeed ee sheekh axmed salaad hadda waa la soo nabiyey waana maaragtay noo bilaaban tahay marka runtii baaqii dee maxaanku wasaaradii soo saartay culimada soo saareen ayaan ku celinaynaa roobkii weli waa loo baahan yahay abaarta weli way jirtaa marka dee gobolada aan maaragtay aan weli tukan inay tukadaan ayaa runtii maaragtay looga baahan yahay dee anaguna mideenu khaas ma ahayne caan bay ahayd ummadda dhan baa ilaahay loo baryay subxaana wa tacaala ilaahayna waa naga ajiibay marka maaragtay dadka dhimana in ay u ducaystaan baa la rabaa ee soo baxaan baa la rabaa oo salaada loo soo baxo oo sidii xamar laga sameeyey iyo meelo kaleba in laga sameeyo oo dadka soo baxaan oo tukadaan oo ilaahay baryaan ilaah subxaana wa tacaala loo loo dan sheegto oo maaragtay loo duruuf sheegto ayaa loo bahay marka runtii waxaa weeyaan dee baaqaas iyo tawjiihintaas ma anagu samayn karna waana samaynay guddiga xalinta khilaafada dowladda soomaaliya weybayo ku hadaleena isqaqobsigan dhexay musharaxiintii ergooyinka muxudiin xasan maxamed xusni iyo ninghay faahfaahinta warkaasa iyadoo magaalada baydhabo ee gobolka baay ay ka socoto doorashada aqalka hoose wejigii labaad ayaa waxaa jira murano iyo ishaysi u dhexeeya beelaha dhexdooda iyo guddiga doorashada kowa oo ay ku eedaynayaan inay dhinac la sifan yihiin guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada madax bannaan ee qaybta koonfur galbeed u xilsaaran oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa waxa uu sal u sheegay in tan iyo intii guddiga ay ka shaqa bilaabeen magaalada baydhabo ay qabteen cabashooyinka sagaal beelood oo ka ashtakoonaya malaaqyadooda xildhibaanadii hore iyo guddiga doorashada maxamed aamiin waa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka qaybta u xilsaaran koonfur galbeed guddigan ayaa waxaa sidoo kale ay qaabileen marka laga tago beelaha cabanaya guddiga arrimaha bulshada ka socda oo iyagana kor kala socda cabashooyinka doorashada dhexdeeda ka soo baxaya ilaa iyo saddex kiis already waa la xaliyey inta kalena waa dhiman yihiin waxaana jecelnaha maalmaha soo socda in ayaguna go-aanadooda ay soo baxaan cabashadu way badanta asalka waxaa waaye horta ergo baa laysku haystaa oo dee murashaxiintii iyo nabadoonadii iyo qaar waxay dacweynayaan odayaasha dhaqanka ay leeyihiin lamaysan soo tashanin samadoonadii iyo nabadoonadii jifooyinkii lamaysan soo tashanin iyo annaga jif ahaan tiradii ergadaan lahayn oo nagala badsaday cabashadu asalku meeshay ka timaadaa dadka ugu badanna waxaawa dhinaca ergada waxa laysku haysto oo laleeyahay hal dhinac ayay u bateen odayga dhaqankii hal nin oo murashaxa ama gruub iyo gacanta ugu jira waxba isla wadaan arrimaha noocaas waaye waxa asalka ka ah markii dadku soo dacwoodaa nidaamkii maxkamadaha caadiga la mari jiro kale ama garsoorka waa taqiin oo kale dadka in laisugu yimaado layshorkeeno wada hadlaan hoos hor fadhiistaan annaguna baaritaana samaynaa intaa kuma ekayna dee qofkaan nacbanaayo wax alla wixii xoojin kara kiiskiisa iyo wixii asigu u malay inay cadaaladiisa ku jirto iyo xaq uu ku heli karo oo xujo ah ayuu la imaanaya luul isxaaq aadan waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee u xilsaaran la socodka khilaafaadka ka dhex dhasha doorashada ka socota koonfur galbeed gaar ahaana magaalada baydhabo waxay ka warramaysaa kulanka ay la qaateen guddiga xalinta khilaafaadka waxa ay isdhaafsadeen
mayba la kulangnay guddiga khilaaf xalinta madax bannaan ee dowladda federaalka ee hadda ka sugan koonfur galbeed waxaana soonu kulankaan ahay inuuna wada shaqayn la suubeen maadaama aanu bulshada ra'idka ku socono oo unuuna khilaafaadka walaal khilaafaad ee oo bulshadun dhatiya ku dhihin inuuna ankuur galanaaneen xil saare wayba ku wada hadalnay inuuna wada shaqayna xogmo isdhaafsana iyoon walaal baahiya bulshada qabta ha ogaadaan hani la wadaagaan unuun walaal baahida bulshada uuna ha ogaan la wadaagna wada shaqayn faylanin kubati sifaylan wada shaqeeyaan guud ahaanna wayba rajeynay inay doorashada ka dhamaado doonto si guul ah insha allah wallaahi qaab doorashada aan dareerta walnin kubatay doorasho meel kasta oo doorasho ku dhiyaas wayba isku dareemi kartay khilaaf jire laakiin khilaafaad saas aan sii weyno oo sii faafa doona mee insha allah wala xallan helo oo la xallii doono inkastoo aad u muuqan khilaaf buuran oo ka dhashay doorashooyinka aqalka hoose ayaa waxaa haddana jira eedeen ay la kulmaan guddiga doorashada koonfur galbeed iyo xubnaha qaar ee doorashada aqalka hoose ku soo baxay oo raalli aan ka ahayn beelaha iyaga ay ka soo jeedaan eedaa umahadsanta muxdiin xusne xukuumadda soomaaliya weybaye faahfaahin ku biiday doorashada manka hoose ee ku dareeran maamul goboleedyada dalka soomaaliya faahfaahintan siid cali muuse maxamed teer iyo ninghay dhagoonsidyaala ra-iisul wasaar ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte qaalib ayaa weliba uusug ku hadlaya meeliyo marhayan doorashooyinka minka hoose baarlamaanka dareere weliba uu sheegay inti laha gebagabeeyey doorashooyinka minka kore sidoo kalena haddii oo gebagabo marhayan doorashooyinka minka hoose usoona sidoo kale sheegay intii bilan dhammaadshee laha gebagabeey doono doorashooyinkaasiya maxamed cumar carte qaalib ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba sidoo kale use sheegay intii walka faraxaya eete intan dhina wal dhibaato ee xiliyadii la kuguda jiray doorashooyinka alxamdulilah rabbilcaalamiin doorashooyinkii si fiican bay noogu u socdaan way bilaabmeen imanka gurigii sare waa kan dhismihiisii imanka olmos uu dhan yahay gurigii hoose golaha shacabkana sidoo kale ilaa imanka waxaad moodaa boqolkiiba konton inuu dhismihiisi soo uu samaysmay marka waxaan filaynaa in bishan aakhirkeeda haddii alidmo ilaa bishan aakhirkeeda inuu soo wada dhammaadaan dhammaan xildhibaanadii oo dhan oo markaa golihii shacabka iyo aqalkii sare labaduba sidaa dhismahooda uu noqdo mid kaamila oo markaa looga gudbo sidii loo dooran lahaa ama doorashadii madaxtooyada u dhici lahayd marka runtiiba wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan inaana jirin waxba yaraatee intii ay jirtay inaanay wax dhib oo weyn oo imaka la odhan karayo dhibaata ka dhacday aanay jirin hadalkan yaa weliba uuse ka sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte xilli uuse ka qayb galay shir biliring oo hayo horumarinta koronqaadowga dhaqaalaha dalka guddiga doorashooyinka dalka soomaaliya weybayo ku hadaleena ilaaliyowka xuquuqda musharaxiinta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dalka abuukaata cumar cabdulle maxamed cumar dhagay iyo weyba uuse sheegay intiyo jaran guddi iyo hay-ado ka shaqeeyow ilaaliyowka iyo ka xadgudubowka musharaxiinta iyo dadka ugu qeyb galow doorashooyinka weyba uuse sheegay guddigaas iyo hay-adoogaas antiyo ku shaqeeyi doonaan xuquuqdayo leeyin musharaxiinta iyo dadka ugu qeyb galow doorashooyinka soomaaliya saasoo kaleba uu sheegay guddigaas iyo guddiyada doorashooyinka antiyo ku dhexeeya wada shaqayn buuta islamarkaadna iyo si roogta aan wada xiriirayaan sallanka horseeda xadgudubyada iyo dhibaatooyinka ku dhiyaayaan goobo doorashooyinka waxaa ka jira meel kasta oo doorashada ka dhacaysa waxaa ka jira hay-ado dawli ah oo wixii amniga amniga u qaabishan haddii xadgudubyo ay dhacaan xadgudubyada oo xagga doorashada la ilaaliyo labaa ugu weyn labada ugu weyn waxa waaye waa ergada in la ilaaliyo in la ilaaliyo murashaxiinta haddii labadaas ay dhacaan in la ilaalin waayo xuquuqdoodii waxaa loo diyaariyey mekanism ama qaab oo arrintaas lagu xalliyo cabashadoodana waxay u gudbinayaan guddiga xalinta khilaafaadka ayagaana go-aan ka gaaraya waxayna awood u leeyihiin doorasho dhacday oo dhammaatay inay baabiyaan waxaan soo saarnay hadda ka hor statement statementga aan soo saarnay haddaad ogtihiin waxaa ka mid ahaa baydhabatii ka dhacday oo aan sheegnay anshaxa xeer anshaxa looga baahan yahay ergada iyo xeer anshaxa looga baahan yahay murashaxiinta dhammaantood kaysaska qaarkood waxaa ku luqla murashaxiin ayaga laftooda inay dhowraan hannaanka doorashada laga rabaa sidaas darteed waxaan ka soo saarnay war aan sheegayno in la ilaaliyo xuquuqdooda iyo in murashaxiinta laftoodu ay dhowraan hanaanka doorashada oo aysan ayaga isku xadgudbin caasimado maamul goboleedyada dalka sida kismaayo baydhabo cadaade iyo jowhar wayba ku dareera doorashooyinka manka hoos iyo manka kora waybana lakuwada inti laha gebagabeey bilan dhammaashe ciidamadii iska hor fadhiyeen magaalada gaalkaayo ee ku shaltarsanaayeen maamulada puntland iyo galmudug ee waybalaa ku warmahaye antilaka guulaysadii shalqaadoosho ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo guddiyada lamada dhini ee puntland iyo galmudug iyo ka guulaysadeen antiyo shalqaadan ciidamadaasa walgorodka gobolka mudug iyo haduwaybaayo qabanqaabo ka eedan sidii shacabka gaalkaayo reetlandka naga lahaayay manateediyo kuwadaana guud ahaan gobolka muduga ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ee muddo kubadan bil waybaayo iskoor fadhiyeena magaalada gaalkaayo ee gobolka muduga dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiim cabdulaahi camey iyo ku qeyb galay kulun bilirin oo lanku ka hadalaya abaaro ku jiran puntland oo ku dhee xarunta baarlamaanka puntland ee garowa kulankan iyo waybaa ku qeyb galay hay-ado caalamka ee ku howlgalow puntland xubno ku tirsan golayaalka dowladda isma culmaa udiin iyo guddiyada gurmadka abaaro puntland guddoomiyaha golo wakiilada puntland axmed cali xaashi u furay sharka iyo ku hadalay xaaladda abaareed ee ku jiran puntland waybanuusa sheegay intiyo dhowaan u weeri doonaan madaxweyne gaas ayuu su-aalo ku weydii doonaan xaaladda abaareed ee ku jiran deegaanada puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiim cabdulaahi camey iyo ku hadalay abaarto ku jarta deegaanada puntland iyo saameynta iyo kuwalidi dadka iyo xoolo iyo deegaankaba waybanuusa ka baaqay inti laisku kaalada sidii gurma dadka landeersi lahaa usoona hay-ado anka baaqay antiyo ku qeyb qaadaan gurmadkaasa meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maraykankiiyo taageero muujidii hadalha ku weeri la taliyaga qaramada midoobeen qaablisan koorseedo kooxa suuqo oo ka baaqayntuu naqabateen dhinac hubkeed la saaro suudaanta koonfureedda safiirka maraykanka qaabilsan shaqada qaramada midoobe je sheegay inti dalka usaqarka ansaaranye anti usreed anka qaraxa dagaalo sokeeya waana la baahanya intii haddii la qaado tallaabo degdege balse ruushiya iyo korkoyti baaqas oo ka sheegday toya gacan kujeysada korna xalyowka colaada koonfurta suudaan xalyo ka odhaada suudaanta koonfureed marsii horeytii ergaga qaramada midooban qaabilsan koorseedow ku xasuuqa wayba uuse golo ammaanka uusan sheegay intii dagaalkan uu saddex sano ku hor ka salaysnaay siyaasadda haddanuuse qarkan saarine antuuse mar kale dhii dagaalo sokeeya dagaaladaas iyo bilaawdeen bili diseembar ee sanadkii lamada kuntum iyo sideedi welina si goosgoosaya wayba uusan dareere dagaalkaas inkastoo heliis nabadeed la shal saxiixday sanadkii lahadhaafe qaramada midoobay ee hore eedayta ciidanka dowladda iyo xoogaga fallaagada ka xadgudubowka xuquuqul aadanaga laakiin madaxweyne salfakiir iyo hogaamiga fallaagada iyo beeniyeen arrintaasa warkii isinkula dareertan dhugunsadyaal idaacadda warsaga ee magaalada baydhaban tanigeege warkanaana shuur ismaail axmed isin la dareer siyaasi faysala farsameeyay dhugunsadyaal intii warkanka lamid eer idinku kulmaan oo bas ugu tabaana sidaasoo nabadgelyo